ee talabaad aniga aan rabo waxay tahay waxaa ku badan gobolkan in shabaab badan uu soo baxsado oo isoo dhiibo qaarkoodna la diiwaangeliyo oo hay-adihii loogu talagelay loo geeyo wasaaradda amniga koonfur galbeed ay maraan sistamkii la marsiiyo marka maalmaha markaan imaanay waxaan ogaanay xog fara badan qaar isu soo dhiibay ayagoo hubkooda wataan qabaa'ishooda ama xildhibaanu u yimid ama sarkaal ka tirsan dowladdu u yimid aanan weli la diiwaangelinin cid laga dhegaysanaayo ama laga aqbalayo ma jirto qofkii agtiisa lagu arko asagoo qof shabaab soo baxsaday ama gurigiisa ku haayo weli uusan diiwaangelinin wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale asna wuxuu qaadanaa tallaabada shabaabka lagu qaadi lahaa aysan lagu qaada